ciidamada ammaanka ee puntland oo maalmahanba howlgallo ka waday magaalada gaalkacyo ayaa dad badan oo ay mas-uuliyiintu ku tilmaameen kuwo dhinaca amniga khatar ku ah iyo tahriibayaal xabsiga u taxaabay sahre ciidla nuur ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiidhay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland axmed muuse nuur waxaanay ugu horreyn weydiisay ujeeddada dadkaasi loo soo qaqabtay iyo dembiyada lagu eedeeyey
waa mahadsan tahay howlgaladani muddo way socdeen hadda afar cisho ah waxaa noo yimid wasiirka amniga iyo taliskii booliiska taliyihii iyo ku-xigeenkii gaalkacyo caada ahaan jirtay in amnigeeda la sugo dadka laba nooc baa loo qabanaya dabwaasad xog laga hayay oo la raadinayay oo la rabay in janis lagu qabto la helo si aan wax kale uga iman marka la qabanayo oo awoodda iyo waxbaa la dhamaysirtaa ama bulshada laftigeeda la tashi iyo wacyigelin lagu sameeyaa waa dad saa loo daba joogay dadna waa dad la tuhunsan yahay dadkaa la tuhunsan yahay dhowr nooc baa loo sii kala daayaa wixii la xaqiijiyo kuwa marka lasoo raafaba qaarkood layska sii daayo kuwa baarista kahara marka tira hadda go-aan oo xiran ma jirta hawlihii wayba socdaanba qaarna waa lasoo qabtaa qaarna waa lasii daayaa marka imika wax xabsiyada ku jiraan ma jiraan miya dadkii waa lasii wada daayey sidaas hadalkaaga ay iiga muuqato guddoomiye ku-xigeen may way ku jiraan dad baa weli baaris ku socotaa dadna dad wax lagu ogaayo xiran weeye oo xog lagu daba socday dadkaa la hayay markaa tiradooda ma noo sheegi kartaa tirada waxaa la sheegi karaa markii ay loo saleeyo waaran loo jiro oo la yidhaahdo waa rumaan maxkamad sugaha ama maxkamad la saaro laakiin hadda waa qaqbasho hubin ah maalinba in baa lasii daaya maalinbana in baa lasoo qabtaa waa tay markaa dadkan la hayo ee weli baaritaanku ku socdo sidaa tilmaantay falalka lagu soo qabtay maxaa ka mid a amniga iyo anshaxaba waa la sugaa dadka khamrada magaalada ka ganacsada iyo daroogadaa lasoo qabtaa dadka horey dilalka uga geystay puntland oo maxkamaduhu boolisku daba socday baa lasoo qabtaa dad horey jeelasha uga fakaday baa jira oo dambiilayaal cad ah shabaabka baa ka mid ah oo sirdoonka ay ay ay soo sheegaan ama laguba tuhumo dad waa la istuhumaayo muddaa laga shaqaynaya waxaan qofka iyaga ka mid ah boqolkiiba sagaashan in dusha laga garto u badan yahay iyo shaqooyinkiisa iyo meelaha uu kusoo degay iyo marka dadka laqaqabanaya dadka noocaasa weeye laakiin guddoomiye wararka naga soo gaadhaya magaalada gaalkacyo waxay sheegayaan in arrintu sidaasi ka duwan tahay oo dad gaara la bartilmaameedsanayo oo weliba dad ganacsato ah oo danyara ama muruqmaala oo magaalada ka xoogsanayay ee arrinta lagu bartilmaameedsanayo so tallaabadaasi iyadana qayb kama aha maya dad gaar oo hadda ama qoomiyad gaar ah ama shaqo gaar ah ma jirto dambiilayaashana ma noqdaan qolo gaara iyo gobol gaara iyo reer gaara ama profession gaara dambiiluhu ma noqdo waa barnaamij isku oo isku jira oo dadka gobolada soomaaliya u dhashay oo dhan ay ka wada shaqeeyaan qof walibana sa uu abbaaraa marka hawshan shabaabnimada inuu ka shaqeeya uu rabo garaashyaday ka shaqeeyaan wadaaday iska dhigaan timahay jaraan wareejiyayaalba iska dhigaan waa tuugsadaan dadkay xoolaha u raacaan makhaayadahay ka shaqeeyaan ardaday iska dhigaan oo buug bay qaataan wax walbay isu ekaysiiyaan marka dad gaara saasayan ku noqon karin ama shaqo ha noqoto ama qoomiyad ha noqoto waxaa la daba joogaana waa dadka noocaas marka sidee idinku ku xaqiijinaysaan qof kasta oo sifahaasi aad tilmaantay leh ma waxaa loo qaadanayaa qofaan shaqadani amaba howlkan uu ku jiraa aanay ahayn tii rasmigii wax kale ugu dhuumanayo waxaa jira xogo badan waxaa meesha dhibta u wadaa waa soomaali way burbureen dadkay ka mid noqdeen waa soo galeen qaar waa la qarameeyey federaalka iyo annagaba way isu kaay soo dhiibeen xogo badan baa laga hayaa waa la is yaqaanaa marka waa la daba joogaa markay soo galaan baa la ogyahay markay soo ambabaxaan baa la ogyahay markay wax fuliyaan baa la sheegaa xog baa lagu hayaa xog baa lagu daba socdaa laakiin mararka qaar waxaa la sheegaa in magaalada laga saaro oo la raafo dad ka yimid gobollo kale oo soomaaliya uun ka mid a oo maadaama oo aanay magaalada dadkii deegaanka ku ahaa ahayn darteed magaalada looga saaro arrimahaasi maxay salka ku hayaan guddoomiye tahriibta weeye arrintaas waa tahriibta dhalinyaro isku xiran oo dhowr iyo toban ah oo gaari saaran ama inta gaariga koontaroolada uga daga lugeynaya oo inay tahriibaan raba nidaam bay puntland kasoo saartay dadkaas in la badbaadiyo ah waa qabanaa haddii qaxooti mawcidan ku wareejini male ma xirxiri karno barnaamij aanu anagu iyaga ku dhaqan celina uma hayno markay arrintaas noo cadaato wax dib baan haddana u celinaa marka dadka la celiyaa waa tahriibta waxayna badanaaba ka yimaadaan gobolada koofureed marka qofka dib loo ceshana dembi lagama gelino deegaankiisi lagu cesho waxaa loo arkaa inaan badbaadinay
gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland axmed muuse nuur oo khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo ugu warrameeyey sahra ciidla nuur
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkani waa v o a washington